madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya ayaa maanta la filayaa in shirka madasha oo muqdisho uu ku soo xirmaya ay ka soo saaraan go-aano muhiim ah oo ku aadan doorashada soomaaliya ee sanadkan dhacaysa wararka ayaa sheegaya in go-aanada ka soo baxaya shirka madasha la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya si ay u ansixiyaan cabdicasiis xuseen ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa shirka madasha ee maanta lasoo xirayo iyo waxa laga fili karo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya oo tan iyo maalintii xaddii shirka madashu uga socday magaalada muqdisho ayaa maantoo salaasaa shirkaasi soo xidhaya warmurtiyeedna ka soo saaraya ku aadan doorashada soomaaliya sida loo gelayo waxaa la ii sheegay in go-aanada maanta soo bixi doona ay kulli heshiis ku yihiin walow ay dhici karto in daqiiqadaha u dambeeya ay isbeddela yimaadaan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa'uud aweys ayaa ii sheegay in madaxdu ay isla jeexjeexeen qaabka farsame ahaan loo hirgelin doono nidaamka afar dhibic shan ee horey loogu heshiiyey maantana qodobada la filayo ay dadku soo dhoweyn doonaan waxaa keliya loo fadhiya ma laga doodaya waxay ahayd qaabka farsamo iyo sidii loo dhaqangelin lahaa qodobkaasi iyadoo markaasi la eegayo duruufaha maanta taagan iyo wadciga lagu jiro iyo weliba qaabka ay maamulada haatan dalka ka jira iyaguna gacan uga geysanaa qeybta ay ku leeyihiin barnaamijkaasi dhaqangelintiisa oo markaasi noqon doonto barnaamij loo wada dhan yahay oo horey loogu heshiiyey haatanna qeybihiisii farsamo iyo dhaqangelintiisii xoogga la saarayo marka maadaama ay hawshu weli furan tahay go-aamada maanta soo baxaya waxa ay noqon doonaan sidaan filayo go-aamo dadkao dhan ay soo dhoweyn doonaan oo horey loogu dhaqaaqayo nidaamka doorashada soomaaliya lagu gelayo ee afar dhibic shan ee horey loogu heshiiyey waxaa ku jira in codaynta xildhibaanadu ay ka dhacdo caasimadaha dowlad goboleedyada laakiin waxaa jira dad ku doodaya inaan caasimadaha lagu koobnaan oo keliya ee balse sidoo kale la geeyo codaynta magaalooyinka kale ee nabdoon dadka fikirkaasi soo jeedinaya waxaa ku jira xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil electionkii doorashadii ahayd hal qof hal cod ma dhacayso laakiin ma dhici kartaa in ay loo gudbiyo awoodda beelaha meesha ay degan yihiin hadday nabad tahay beel walba meesha ay degan tahay ama sab kalaan kasta meesha dowladda inta loogu geeyo layihaada aayini kasoo tashtay ay keenaan laakiin in laiska dhaafo waxaan mataqaanaa madaxweyne goboleeda wax saxiixaaya iyo waa iska mataqaanaa sheeko oo oo oo runtii gadaal u celis ah waa runtii regressive ah haddaba shirka madasha ee madaxdu ay lahaayeen arrimahaasi ma looga dooday qodobada maanta soo baxayana ma ku jiraan in codaynta la ballaariyo oo meelo ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada la geeyo waa kan daa'uud aweys afhayeenka madaxtooyada soomaaliya dabcan doodu weliba ay furan tahay waxaa la filayaa in qodobada ka soo baxa ay dadku ay u wada arki doonaan in dantooda amaba arrimahooda halkaasi lagu soo qaaday oo aan cidna laga tegin welina wakti waa la haystaa oo kulamo kale ayaa dhici doona oo markaasi laisla eegi doono hadba wixii u baahan in wax laga bedelo amaba wixii u baahan in laisla arko ama fikrado laga dhiibto marka hawshu maadaama ay ku dhisan tahay wada tashi iyo go-aan isla gaaris iyo isla wada ogolaansho waxaan filayaa inaanay wax dhibaato imaan doonin warmurtiyeedka shirka madasha ay maanta ka soo saarayaan madaxdu ayaa waxaa sidoo kale daawuda weysafayeenka madaxtooyada soomaaliya uu ii sheegay in lagu soo darayo arrimaha dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya oo ay madaxdu ka doodeen maadaama ajendahooda uu kamid ahaa waa la filayaa in warmurtiyeedka lagu soo xuso qaabka loo wajahayo isbedelka amaba dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee haatan jira lagu sameynayo xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada nairobi kana mida dadka dhaliilaya sida ay wax u socdaan ayaa ii sheegay in madaxda maanta looga fadhiyo inay soo gudbiyaan wax soomaalida oo dhani ay heshiis ku wada yihiin in horta lasoo gabagabay arrintaa waa fiican tahay laakiin siday ku bilaabatay iyo siday ku socoto ilmo fiicno maxaa yeelay waxaa moodaa toddoba nin oo ah stakeholder aada u yar ah ayaa aada moodaa hadda inay aayihii waddanka inay ka talinayaan haddii ba laisku soo gaaray mataqaanaa in taladaas loo dhiibo waxaa fiican inay keenaan wax wadar ogol ah oo soomaaliya o dhan uu dhadhamaayo laakiin aysan noqonin wax ay iyaga shaksiyan ay ka macaashayaan siyaasiyan taa hadday dhacdo horta ceebay noqonaysaa oo maxaa yeele waxaa weeye dad dhan oo loo hanweynaa inay inay mataqaanaa ay hadda ay kusoo mashquulaan waxay ka macaashi lahaayeen labada kun iyo lix iyo toban laakiin qaar ka mid a dadka falanqeeyay arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda shirka madasha ka qayb gashay uu mid walba raadinayo awood uu ku gorgortamo xilliga doorashada qaarkoodna ayba musharaxiin yihiin taasina ay sababi karto inaanay qaadan go'aano soomaalida oo dhan ay dan ugu jirto sidaasina waxaa ku doodaya cabdulaahi maxamed shirwac oo madax u ah dallada ururada bulshada rayidka ah nimankan odayaasha waan la socotaa qaar madaxweyne u wada sharaxan yihiin qaar kaleetana waxay rabaan madaxweynahaas ay u sharaxan yihiin inay dilaalaan ayay rabaan haddii sida warku yahay loo sheego marka way adag tahay inay meel fiican oo soomaalidan ugu jirto oo iyaga sharafteedu ay maaragta cirkaa marayo inay qaataan way adag tahay qof waliba ahiba qofka kale inuu la gooyo in uu dowladda dhexe xoogaa maaragta in awoodeeda baalasha laga rifo qof walibana uu maamul kastaana uu halkaas ka raadiyo itaal ayaad moodaa qodobada shirka madasha maanta ka soo baxaya ayaa waxaa la ii sheegay in la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya oo kalfadhigiisii sideedaad uu shalay muqdisho ka furmay cabdiraxmaan xoosh jibriil oo baarlamanka ka tirsan ayaa isagoo ii sheegay in baarlamanku ay si qoto dheer qodobadaasi u eegi doonaan oo wixii sixid u baahana ay sixi doonaan ka hor inta aanay ansixin horta waxa ka soo baxa madasha ma yihiin wax wadar ogol ah mise jujubaa ku jiro waa one kow ma yihiin wax midnimada waddanka xudhimayo ma yihiin wax xasaasiyad keenayo intaasoo dhan waxaa ku dheehan waxa waaye waxa hadda uu soo saaro hadday noqoto in gobollada hadda la dhahaayo annaga wax u noqonayno madax u noqonayno ama wax u saxiixayna dhahayo haddii beelo ka mida ay ka biyadiisan yihiin xasaasiyaday keenaysaa midnimadana waxbay u dhimaysaa wadar ogol waxaan kusoo bixinna waa celinaa midda kale wax aan dastuurka waafaqsanayna waa celinaynaa ama waa toosinaynaa si kastaba ha noqotee qodobada ku aadan doorashada soomaaliya ee maanta ka soo baxaya shirka madasha ee muqdisho lagu soo gabagabaynayo ayaan la ogeyn sida jawaabo looga bixin doono balse waxaa hubanti ah in haddii muranno kale ay dhashaan ay taasi sii lumin doonto wakhtiga yar ee doorashada ka dhiman oo haddii aan arrimaha dhiman la fulin ay taasi shaki gelin doonto in doorashaba ay ka dhacdo soomaaliya sanadkan aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis xuseen oo warbixintaasi soo jeedinayay